الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الجرى كتاب كان عقيدة الطحاوية وعود الشيخ أبو جعفر الطحاوي وحولي ونحب وجعلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أصحاب تيسي ولا نفرط كحد قدبي مينو في حب أحد منهم mid ka mid a jacaylkiisa ku xadgudbi mayno xadka dhaafin mayno walaa natabara'u ka beri noqon mayno min axadin minhum mid saxaabada ka midana ka beri noqon mayno wanubqidu waxaan u cadhoonaynaa man yubqiduhum ka u cadhoonaya asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka u cadhoonayana waanu u cadhoonaynaa annaguna وبغير الحق ونبغض وحن وعرون من يبغضهم كوعرون وبغير الخير خير وحان هين يذكرهم كشيء ولا نذكرهم كشيء مين أنه إلا بخير خير مويار وحبهم جعل كذا صحابة لا جعل الدين دين وي وإيمان الرمين إله إلى الرمين وي وإحسان سبفل وي وبغضهم عرضنا كفر قال لموي والنفاق لي منافق نمو وطغيان إيحد كقدم ويا وحو شيخ الله يسقو متليا عقيدتي صحدا هيدي أهل السنة والجماعة وحلي ونحب هدانا أهل السنة نحي وحن جعلانينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إيه محمد أصحاب تيسي أصحاب وجمع صاحب saxaabina waxa la yidhaahdaa ciddii la kulantay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee rumaysay ee welibana arrinkaa ku dhimatay iyadoo rumaysan ayaa saxaabi la yidhaahdaa haddii uu rumeeyaanu la kulmin saxaabi lama yidhaahdo walo wakhtigii nebigaba ha jooga sida boqorkii xabashee najaashi oo kale waxaa kaloo laga maarmaana inuu rumeeyuu ku dhinto haddii isagoo la kulmay oo rumeeyey uu dib ka ridoobo ou diinta ka baxuu gaaloobo isagana suxbadiisii acmaashiisii oo dhammi waa ay bureen marka waa kaa nebiga la kulmay ee rumeeyey ee ku dhintay ayaa saxaabi la yidhaahdaa marka asxaabta rasuulka dhammaantood waa jeclaanaynaa buuhi sheekhu saxaabaduna dee waa ku kala tagsanaayeen xagga suxbada nebiga waxa ugu dheef weynaa xagga suxbada abubakar asidiiq oo ilaahay uu suxbadiisa iyo saaxiibtinimadiisa kitaabka qur-aanka ku xusay id yaquulu lisaaxibii laa taxzan ina allaha macana yacni markuu yidhi xus saaxiibkii uu ku yidhi ha murugoonin ilaahay baa inala jira e yacni ilaahay baa sayani saxaabinimadiisa qur-aanka ku xusay haddaba saxaabada jeclaanta la jeclaanaya waa samare iyo midho ka dhashay rumaynta fadligooda la rumaynayo iyo inay yihiin yacnii kuwii igu khayrka badnaa yacnii dadka yacni saxaabada rasuulku waa quruunta kuwii igu fadli badnaa iyo ummadaha ambiyada iyo rususha dabadood leannao nebi maxamed bay soo gaadheen waa rumeeyeen jihaadkii bay la galeen cilmigii bay ayaga ka qaateen guud ahaanna nusuus guud ahaan fadligooda iyo qiimahooda ka hadlaysaana waa jirtaa gaar ahaan nusuus uga hadlaysa qaar ka midina waa jirtaa nusuusta guud ahaan ka tilmaamaysa ilaahay fii suurati tooba wuxu uhi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abadan dalika alfawzu alcadiim ilaahay wuxuu uhi kuwii hore maray ee hijradii iyo khayrkii iyo wanaaggii iyo islaamnimadii hormaray ee horreeyey ee ummaddan awaa-isheediiyo kuweedii horreeye ka mida oo kuwii hijrooday ee maka maree ka hijrooday ee nebiga raacay iyo kuwii ansaarta ee madiine loogu tegay ee soo dhoweeyey waaladiina tabacuuhum biixsaanin iyo kuwa wanaag ku raacay ilaa qiyaami saaca radia allahu canhum ilaahay waa ka raali noqday waraduu canhu iyaguna ila waa ka raali noqdeen waacadda lahum jannaatin jannooyin buu diyaariyey tajri taxtaha hoosteeda nar webiyaasha ay dureed waana ku waarayeen weligooda kaasi waa liibaan weyn baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay yidhi fii suurati anfaal ina aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim ku jihaaday maalkood iyo nafahoodiiba fii sabiili illah waladiina aawow wanasaruu iyo kuwa soo dumay ee soo dhoweeye u hiiliyey ee ansaaraha iyaguna ulaa'ika bacduhum awliya bacd awliye iyo xigto ayay isu yihiin waxaa ilaahay aayaadka uu ku sii gebagabeeyey ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa kuwaasaa muuminiin dhaba waxaa maqfiro iyo risqi wanaagsan ayaa u sugnaaday ilahay fii suurati lfatxi muxuu ku yidhi laqad radia allahu cani lmu'miniin ilaahay muuminiintii waa ka raali noqday id yubaayicuunaka taxta ashajara markay geedii hoosteeda kugula baayactamayeen ee ballanka kugula gelayeen jihaadka iyo inay u dhintaan fii sabiili illah ilaahay wuxuu ogaaday markaa wixii qulubtooda ku sugnaa sakiine iyo xasilooni buu ku soo dejiyey wa asaabahum fatxan qariiba fatxi iyo furaasho dhow oo sulxulxudaybiya lagu tilmaamayna ilaahay waa ku abaaliyey waxaa kaloo fii suurati fatxi aakhirkeeda ilahay yidhi muxamedun rasuulullah nebi maxamed waa rasuulkii ilaahay waaladiina macahu kuwa la jirana ashiddaau cala alkufaar gaalada kuwa ku adag weye ruxamaau baynahum dhexdoodana kuwa isu naxariis badan weye tarahum waxaad arki rukacan sujadan iyagoo rukucsan oo sujuudsan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana oo raadinaya oo doonayao rajaynaya fadli ilahay xaggiisa ka adiya raali noqosho nabigeenna muxamedina sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi khayru lquruuni qarniyo waxa ugu fadli badan waa xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam yihi khayru lquruuni qarni qarniyo waxa ugu khayr badan qarniga anugu aan joogiya saxaabadayda uma aladiina yaluunama kuwa ku soo xiga uma aladiina yaluunama kuwa ku soo xiga waa taabici saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii waxaa kaloo nabigu sala allahu alay slam yidhi khayru ummatii alqarnu aladii bucitu fiihi waa xadiid imaam muslim warinayo qarni ummadayda waxa ugu khayr badan qarnigaa layga soo saaray waa asxaabta rasuulka maray isku xanaaqeen khaalid ibnu walid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf oo dabeetana khaalid uu caayey abu cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu uhi laa tasubu asxaabii war asxaabtaydaa hore ee ila soo jihada ila soo hacayna allaha nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay hadduu bixiyo midkiin buurta uxud la yidhaahay oo dahaba hadduu bixiyo midkood saca buu bixiyey ama barhkii uu bixiyey ma gaadhayo buuri ee ha caynuha aflagaadaynina xadiid kale oo ayana bukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu yidhi waxaa laga yaaba alla inuu taalacday calaa ahli badrin dabeetana uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaa sameeya faqad kafartu laku idiin dhaafaya beecatu ridwaan nimankaa beecada nebiga hadaa kula galay waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi xadiidka saxiixa laa yadkhulu laa yadkhulu nnaara axadun minman bayca taxta ashajara ciddii nebi maxamed halkaa baycada kula gashay geedda hoosteeda mid ka midoo naar gelayaa ma jiro waa caam ahaan maruu haddana kuwii hore iyo kuwii dambe qur'aanku inoo kala qaaday baa jira oo ilaahay waxa uu leeyahay laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ma sinna ma sinna ka idinka mid ee dagaalay waxbixiyey fatxiga intaa furashadii iyo sulxulxudaybiya ka hor ama fatxu maka ka hor ee dagaalamay ee dagaalka gale xilligaa waxbixiyey ma sinna ulaa'ika acdamu darajatan kuwaasaa ka derajo weyn min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu kuwii intii dambe waxbixiyey ee dagaalamay kuwaa hore ayaa ka derajo weyn baa ilaahay yidhi yacni inay derajo dheeraada ay leeyihiin ay ka sarreeyaan markaa kuwan kale ayaa ilaahay uu tilmaamay yacni aayaadka markaa ka hadlaya ee fadligooda markaa ka hadlaya guud ahaan iyo axaadiidu markaa waa fara badan yihiin oo bijin saxaaba markaa ku soo arooray qaar gaar ahaan looga hadlayna abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo tobankii jannada loogu bishaareeyey xasan iyo xuseyn iyo haabit ibnu qays cukaashata ibnu muxsin oo jannada loogu bishaareeyey ayaguna waa jiraan marka wuxuu leeyahay sheekhu wanuxibu asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi asxaabtiisa waa jeclaanaynaa asxaabta rasuulkeena dadku waxay ugu qaybsameen saddex qaybood qaybi waa ahlu sunne oo waa kuwa aan hayne ee sheekhu hadalkooda inooga warramayo waana wasad oo waa dhexdhexaad laba darafood baa jira oo labada dhinac kala maray oo qaarna ay xadka ka tallaabiyeen qaarna ay ka gaabiyeen qaar quluwi iyo xadgudub bay ku sameeyeen saxaabada ama qaarkood qaarna xaqii ay lahaayeen waa ka gaabiyeen oo iyaguna waa nuqsaamiyeen oo maqaamkoodii hoos bay uga dhigeen ahlu sunnuhuna waa wasadkaa fi asxaabi rasuul nimanka rawaafida la yidhaahdo ee firaqa shiicada ka mida ee zayd ibnu cali intay weydiiyeen abubakar iyo cumar maxaad ka leedahay uu yihi waa awoogay markaa labadiisii wasiir dabeetana ka tegay ee ku diiday doonaya inay caayaan qoladaa markaa ayaa rawaafid la yidhaahda iyo wixii markaa fikradoodaa qabta waa niman shiicada ka mida waana shiicada maanta joogtaa siday u badan yihiin kuwana xisbullah laynaa iyo iyo khawaarijta iyo nawaasib niman la yidhaahdo marka khawaarijta iyo nawaasibtuna waa dhinac rawaafiduna waa dhinac oo rawaafidu waxay u cadhoodaan asxaabta rasuulka waa caayaan weliba abubakar iyo cumar ayay markaa cay gaara ku sicayna aada iyo laxaad u adkeeyaan saxaabadana cumuum ahaan yacni mararka qaarku qaar baa wada gaalaysiiya qaar baa faasiqiin ku tilmaama wax yar bay ka soo reebaan kuwa rawaafid baa la yidhahdayoo iyagu dee meel ayay kaga dhaceen qaar kale muqaabilkana aalubeytkana caliy bn abi aalib iyo faadimo iyo carruurteedana yacni way ku xadgudbeen oo qaar baa ilaah xad gaadhsiiyey xad ilaahnimo cali gaadhsiiyey saynu tilmaami doono markaa laba baadiyood bay kulmiyeen oo baadi cadaawadeed iyo collaytan ay markaa saxaabadii oo dhan la collaytamaan iyo inay tacasub iyo xadgudi markaa aalubeytkii u sameeyaan nimanka khawaarijta la yidhaahdaa ayaguna asxaabta rasuulka waa ku lumeenoo cali iyo cuhmaan iyo asxaabuuljabal iyo taxkiim dhammaantood way wada gaalaysiiyaan iyaguna iyo cid aliyaaliyo ciddii markaa raacdayba marka cadaawadda iyo nawaasib waxaa loo yidhi cadaawada iyo aalubeytkii markaas ay u oogeenay u taageen ahlu sunnuhuna labadaasay u dhexeeyaanoo asxaabta rasuulka ilaahay waa jecel yihiin dhammaantood weli ayay ka wada dhigtaan manaasishooda ayay dejiyaan fadligooda caam ahaan ay wada leeyihiin bay rumaysan yihiin fadliga gaar ahaan qaarkood u soo arooray bay rumaysan yihiin rawaafidda baadideeda iyo khawaarijda nawaasib baadidoodaana way ka beri noqdaan saynu caqiidatulwaasidiya kusoo maray una yidhi hum alwasadu fii firaqi alumma kama ana alummata hiyo alwasadu fi lumam ahlu sunna waa kuwa dhexdhexaadka kooxaha ummadda dhexdeeda say ummaduba ummadaha dhexdooda wasad ay ugu tahay waa kii ina soo yidhi wa fii asxaabi rasuul bayna alrawaafid waalkhawaarij waxay u dhaxeeyaan nimanka rawaafidda caayaya iyo nimanka khawaarijta ah ee iyaguna aalubeytka iyo qolyaha gaar usii maagay haddaa wuxuu leeyahay sheekhu asxaabta rasuulka waa jeclaysanaynaa saxaabada in la jeclaystaa jacaylka ilaahay dartii laysu jeclaaduu ka mid yahay waana arrin waajib ku ah muslimiin oo dhan qof kastoo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeyna dee in lagu jeclaado iimaanka iyo cabse iyo camalkaa wanaagsan uu leeyahay ayaa waajiba dadka waxa ugu mudanna waa asxaabta rasuulka ee rasuulka la saaxiibay ee la dagaalgalay taasi waa taa wuxu uhi walaa nufrituu fii xubbi axadin minhum mid ka mida jacaylkii ku xadgudbiyo ifraadku waxaa la yidhaha waa xadkaoo laga tallaabo alguluw watajaawuz lxad oo taasina waa maxay rawaafida ayaa cali jacaylkiisa aada iyo laxaad markaa ugu xatalax tegay xad ay qaargaarsiiyeenba xilligiisii inuu caliy bn abi aalib ilaahay yahay dabeetana intuu godad u qoday ayuu dab ku gubay markaa taa wuxuu leeyahay walaa nufridu fii xubbi axadin minhum mid ayaga ka mida jacaylkiisa ku xadgudbayno halkiisii dhaafin mayno had iyo gooraanana baadidu waxay ka timaadaayuun laba arrimood imaa shay xadkiisii la dhaafiyey iyo shay laga gaabiyey halkii uu lahaayo sharcu dhigay waa in la dhigaa wasadka ahlu sunnuunayihin waa sidaa waxaa kaluu ihi walaa natabara'u min axadin minhum mid ka mid a saxaabadii nebigana ka beri noqon mayno si ay rawaafida iyo khawaarijtu ay sameeyaan oo rawaafida nimankaa shiicada ah ayaa waxay qabaan oo ay leeyihiin laa walaa ilaa bibaraa saxaabadii yacni ama cali iyo aalubeydka yacni ma xidhiidhin karaysid oo weli ka dhigan maysid ilaa aad ka beri noqoto abubakar iyo cumar abubakar iyo cumar oo laga beri noqdo mooyaane cali iyo aalubeydka lama xidhiidhin karayo ahlu sunnana dhammaantood waa wada xidhiidinayaan oo manaasijooda ay dejinayaan oo cadli iyo insaaf ayay kula dhaqmayaan marka walaa natabara'u min axadin minhum mid ka mida ka beri noqon mayno oo sidaa shiicadu ay yidhaahdeen markaa qofku aalubeydkii ma xidhinayo weli yani awliye ka dhigan maayo ilaa markuu abubakar iyo cumar iyo saxaabada in badan oo ka mida uu markaa ka weli dhigto ka u cadhoodo mooyaane oo uu ka beri noqdo mooyaane waxaa kaluu sheekhu yidhi wanubqidu man yubqiduhum waa u cadhoonaynaa cidda u cadhoota asxaabtii rasuulka maxaa yeelay qofka saxaabadii rasuulka u cadhay waa qof diintii u cadhooday waayo islaamka iyagaa soo xambaaray inana soo gaadhsiiyey qofka markaas u cadhoodaa islaamnimadiiba wuu cadhooday qalbigiisa inaan iimaan ku jirin bay ku tusinaysaa inaanay markaa islaamka jeclayn ayay ku tusinaysaa marka wanubqidu man yubqiduhum raafida iyo khawaarij iyo shiico iyo ciddii markaa ama dhammaantood ama qaarkood markaas u cadhoonaysa annaguna waa u cadhoonaynaa waa nacaynaa wa bikayri alxaqi yadkuruhum kuna sheegaya khayr waxaan ahayn saxaabada rasuulka waxaan khayr ahayn ku sheegaya kaa waa u cadhoonaynaa oo nimankaa shiicada ayaa saxaabada caaya oo lacanada oo nuqsaamiya si ay khawaarijda markaas u gaalayso welibana nimanka rawaafida ayaa ugu sii daran wa bikayri alkhayri yadkuruhum waan u cadhoonaynaa ka u cadhoonaya khayr waxaan ahayn ku sheegaya walaa nadkuruhum ilaa bikhayrin saxaabada rasuulka waxaan khayr ahayn annagu ku sheegi mayno haddaanaynu sunno nahay khayr waxaan ahayn saxaabada rasuulka ku sheegi mayno oo waxaan sheegaynaa rasuulka ilaahay asxaabtiisii inay yihiin waxaan sheegaynaa fadaaishoodii waxaan sheegaynaa acmaashoodii wanaagsaneed sida hijiradii iyo qaxii markaa diinta ay u galeen ay dhulkoodii uga tegeen nusradii iyo hiilkii markaas ay u hiiliyeen wixii xumaan ay lahaayeen ama wixii ka dhacay ee bashariyadda iyo bini aadamnimada ay keenaysana iyadana waa ka aamusaynaa waa ka gaabsanaynaa ama yacni ikhtilaaf jamaaci ha ahaado caadiga iyo cali dee dagaal baa saxaabada dhex maray ama khilaaf fardi ha ahaado qof iyo qof dhex maray sidii khaalid ibn waliid iyo cabdiraxmaan ibni cawf ayaa wax u dhexeeyeen oo dabeetana khaalid ibn waliid baa cabdiraxmaan ibni cawf caayay markaasaa nebigu war asxaabtayda ha caayina yacni kuwa islaamnimada u horreeyey khaalidna dee kuwii dambe ee markaa bacda sulxu xudaybiya islaamay buu ahaa war raggaa horreeye ee saxaabadayda hacaayina hadduu midkiin uxud oo kaloo dahaba bixiyo midkood mudkuu bixiyey sacabkuu bixiyey ama barhkii ma gaaraye marka manhajka ahlusunna waljamaaca waxa weeye saxaabada wixii dhex maray in laga aamuso oo aan laga yeelin meel lagaga hadlo oo lagaga faalloodo waayo laabaha ayuu markaa xumaynaya mala xun in saxaabadii la maleeyaabuu xumaynaya ayuu keenaya markaa waa in laga gaabsadaa hadalla aad iyo laxaad u qiimala baynu caqiidatulwasidiya aynu ku soo marno shekh islaam ibnu taymiya lahaa wa min usuuli ahli sunna waxaa ka mida salaamatu quluubihim inay qulubtooda u badqabto waalsidatum iyo carabado liasxaabi rasuulillaahi asxaabta rasuulka ilaahay wuxuu yidhi wayumsikuuna camaa ashtara bayna asaxaaba saxaabada wixii dhex maray waa ka gaabsanayaan waxaanay leeyihin waxyaalahaa la wariyey ee xumaantooda lagu sheegaya wax beena baa ku jira mid la siyaadiye ama la nuqsaamiye wejkiisii laga dooriyey baa ku jira ka saxiixayna waxa weeye waa uu cudurdaar bay ku leeyihin oo imaa qaar ijtihaaday oo asiibay bay ahaayeen imaa qaar ijtihaaday oo gafay bay ahaayeenoo inagoo rumaysnayn yacni in saxaabadu yacni qof kastoo qabli macsuum inuu yahay dembi weyn iyo mid yar macsuum ka yahay haddana dunuubta jumlahadu waa ku bannaanayd laakiin waxyaalo sawaabiqoo horreeyey iyo fadaa'il ayay lahaayeen waajibinaysa waxaa ka soo fulaya dhaafitaankeeda oo sayi-aadka waxaa loo dhaafay waxaan cidda ka dambaysay loo dhaafaynin leanno xasanaad sayi-aadkooda dhaafaysa oo ciddii ka dambaysay aanay lahayn bay leeyihin waxaana ku tilmaamay buu leeyahay khayru lquruun inay yihiin mudka midkood hadduu sakaysay inuu buur dahaba ka fadli badan yahay ayuu sheegay hadduu midkood dembi ka soo fulay waa ka toobad keenay ama xasaanada tiraysa ayuu la yimi ama ilaahay baa ugu dembi dhaafay saabiqadiisii horraysay ama shafaacada nebiga ay ugu mudan yihiin ama balaayadaa lagu ibtilayey lagaga dhaafay mar hadday dunuubtii muxaqiiqada ahaydba saas ay tahay muxaqiiqada ahayd dee arrimaha ijtihaadigana maxaad u malayn bui hadday asiibaana laba ajri bay leeyihin hadday gafaanna ajri keliya ayayna walkhadaw makfuurun lahum hadalkaa qiimaha badan ayaynu ku soo barnay caqiidatulwasitiyihiin waxaa kaluu sheekhu ina yidhi wa xubuhum jacaylkoodu diinun jacaylkoodu waa diin asal weyn oo muslimiinta ay waajib ku tahay weeye in la jeclaado leannu camaladii diinta weeye wa iimaanun iimaan weeye in loo cadhoodaana waa gaalnimo waa nifaaq wa nifaaqu wa tuqyaan iyo xadgudub weeyi nabigu sala allahu alay sl xadis bukhaariiyo muslim warinayaan aayat liimaani xub lansaar iimaanka calaamadiisu waa ansaaru la jeclaado wa aayat nifaaqi bukdu lansaar calaamada munaafiquna waa ansaaroo la naco marka ansaari sidaa tahay dee muhaajiriintuna waa kasii awleysnaayeen leannu jumlada muhaajiriin jumlada ansaarta waa ka fadli badan yihiin marka wuxuu sheekhu uhi raximah llahu tacaala wa nuxibu waa jeclaanaynaa asxaaba rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi asxaabtiisa waa jeclaanayna walaa nufridu ku xadgudbi mayno fii xubi axadi minhum mid kamida jacaylkiisa ee cali ugu xadgudbayn nimankaa rawaafidaahi walaa natabara'u min axadi minhum mid kamidana ka beri noqon mayno siay abubakar iyo cumar iyo saxaabada in badan uga beri noqdeen wanubqidu waa u cadhoonaynaa man yubqidhum saxaabada ka u cadhooda wa bigayri lkhayri khayr waxaan ahayna yadkuruhum ku sheegi walaa nadkuruhum ku sheegi mayna ilaa bikhayrin khayr mooyaane wa xubuhum jacaylkoodana diinun wa iimaanun wa ixsaanun weeye wa bugduhumna kufrun iyo wa nifaaqun iyo wa tuqyaanun waa gaalnimo iyo nifaaq iyo xadgudub wa nuhbitu lkhilaafa khilaafada iyo madaxnimada waxaan u sugaynaa bacda rasuuli llahi sala allahu alay wasalam awalan marka hore liabi bakr sidiiq ayaan u sugaynaa radia allahu canhu tafdiilan fadilid markaas la fadilayo ummadda kii ugu fadli badnaa u yahay wa taqdiiman iyo horumarin calaa jamiici lummati ummadda dhammaanteed laga horumarinayo uma licumar ibnu lkhaaab ayaan u sugaynaa oo aan ku xigsiinaynaa radia allahu canhu uma licuhmaan radia allahu canhu uma licaliy bni abi aalib wa hum lkhulafaau araashiduun waa khulafadii rasuulka khaliifka ka noqdee hanuunsanaa wala'immatu iyo imaamyaalkii wey almuhtaduuna ee hanuunsanaa arrintani waa waxyaalaha ay waajibka tahay in la caqiideeyo asxaabta rasuulka waana furuucda masaa-isha saxaabada rasuulka yacni arrimihii la xidhiidhay marka hore wuxuu inoo soo sheegay sheekhu wixii waajibka u ahayd cumuumu saxaaba ee kalgacayl iyo ixtiraam ahayd iyo in wanaagooda la sheego xumaantoodana laga gaabsado halkana bal madaxnimada siday khulafadii u kala lahaayeen ayuu inoogu sheegayna waana masalo masalada ay nimankaa shiicada la yidhaahdaa ku lumeen weeye arrintanna inay saa khulafadu u kala horreeyaan oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ay saa u kala horreeyaan ooy madaxnimada saa u kala lahaayeen waa ta ay sugayaan ilaahay diin uga dhiganayaan ahlusunna waxay leeyihiin waxa ugu axaqsan khilaafada rasuulka ilaahay dawday abubakar waa u sugayaano waxay leeyihiin tafdiilan wa taqdiiman low calaa saa'iri saxaaba yacni fadilada waa kii ugu fadli badnaa isagu ummaddan si axaadiida badan ay tilmaamtay iyo iyadoo laga hormariyay saxaabadoo dhan maxaa yeele wilaayadiisu khilaafada uu qabtay rasuulka ilaahay dabadii waxay ahayd inuu u qalmay mutayna wax iska dhacay un may ahayn siday shiicadu markaa ay sheegaan ee inuu qabtaa waxay ahayd miduu markaa ahal u yahay mutayna waayo bacda rasuulillahi kii ugu fadli badnaa saxaabada ayuu ahaa waxay un isweydiiyaan ahlu sunna khilaafadan iyo madaxnimadan abubakar rasuulka ilaahay dabadii qabtay ma nas cad oo nebiga xaggiisa ka sugnaaday bay ku ayuu ku qabtay mise doorasho ay saxaabadii doorteen ayuu ku sugmay ahlu sunna qaar baa le nas cad buu ku sugmay qaarna waxay leeyihin maya nas aan caddayn iyo ishaare ayuu ku sugmay qaarna waxay leeyihin maya saxaabadii baa doorato isku waafaqday axaadiid baa ku soo arortay abubakar rasuulka ilaahay dabadii inuu ugu fadli badayay waxaa ka mid a markuu nebigu xanuunsanayey wuxuu hi muruu abaa bakrin falyusalli binnaasi waa xadiis bukhaari iyo muslim warinaya abubakar waxaa fartaan inuu dadka tukiyo waayo nebi maxamed salaadda isaga ugu imaam ahaa maamulka iyo arrimahana isagaa imaam ugu ahaa mar hadduu salaaddii ka gaabiyo oo salaaddii dadka aanu tukin karayn oo la sugaynin oo yacni waktigiina taagan yahay abubakar ayuu yihi abubakar farhaydii wuu ku celceliyey weliba waxaanu ka geeriyooday isagoo abubakar tukinaya markaa horumarinta uu salaaddii u horumariyey waxay tusinaysaa inuu halkii rasuulka cidda istaagiisa ee ku xigtaa abubakar inuu yahay waxaa kaloo sugan xadiid isla bukhaari iyo muslim ay warinayaan markuu xanuunsanayay waxaa bu doonay nebigu ku hamiyey inuu dardaaran u qoro abubakar wuxuu hi xadiidkaas laqad hamamtu aw aradtu waxaan ku hamiyey ama aan doonay inaan abubakar iyo inankiisii u yeedho dabeetana wasiya iyo dardaaran aan u qoro an yaquula alqaa'iluuna aw yatamana almutaman yani inay si aanay yacni u odhanin oonay khilaafada annagaa le aanay u odhanin ama aanay u tamanin kuwa tamaninayaa darteed baan doonay inaan u qoro wasiya iyo dardaaran intaa kadib waxaan idhi buu ihi haddana nebigu ya'ba allaahu wayadfacu almu'minuuna ow yadfacu allaahu waya'ba almu'minuun ilaahay waa diidayaa khilaafada abubakar midaan ahayn wayadfacu lmu'minuun mu'miniintuna ciddii kale ay sii soo garab taagtaba waa difaacayaan oo ayaa ka celiyay intaasaa ku filan ilaahayba ma ogola maxaad ka qoribeed ka dardaarmiba ilaahay ma ogola abubakar cidaan ahayn inay madax noqoto mu'miniintuna ogolaanba maayaane maxaad kama qori doontaa waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim ku sugan waxaa kaloo ayana sugan xadiid isagana saxiixa bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxaanaynu walaalaya nusuusta u akhrinaynaa maanta shiicadu caalam alislaami oo dhan waa soo gashay markaa nusuusta cad ee taalle ee lagaga hortegayo in la ogaada waa laga maarmaan waa xadiis saxiixoo bukhaariyo muslim baa warinaya ruux dumaraa nebiga u timi markaasay arrin kala hadashay markaasuu faray inay ku soo noqoto waxaa tii yaa rasuululahi ka waran haddaan soo noqdoon ku waayo oo bimacnaa intaa ka hor aad geeriyowdo wuxuu ihi in lam tajidnii faatii abaabakr haddaad aniga i weydoon markaa geeriyo abubakar u teg buuri markaana arrimihii la weydiinayay wuxuu dhahay abubakar buu halkiisii joojiyey waxaa jira xadiid kale oo isna saxiixa oo isagana bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo riyo ku soo baxay wuxuu leeyahay wakti nebigu anigoo hurdaa ayaa waxaa siray anigoo ceel dul taagan waadaanna haysaa dabeetana ceelkii baan ka soo daray ka soo daray ka soo daray ibnu abi quxaafa abubakar ayaa iga qaaday hal waadaan ama laba waadaanood buu ka soo saaray weliba soo jiididiisana dacfi baa ku jiray buuhi ilaahayna waa u dhaafayaa dacfigiisa halkaa markay maraysay baa waxay isu rogtay waadaantii waadaan weyn iyadoo waadaan weyna ayuu cumar bin khadaab qaaday falam ara cabqariyan min annaasi yanzicu nasca cumar yacni nin qawiya oo awood leh oo kayrkii ka hormaray oo sidoo cumar u soo saarayey u soo saarayaa maan arag buuhi ilaa uu dadkii wada waraabiyey waxay markaa culimmadu ku awileen arrinkaa madaxnimada iyo khilaafada nebiga dabadii xilliga yacni cumarna dee istiqraarkii iyo ama arrinkii islaamka oo faafiyo futuuxaadkii oo bilaabmay oo aada iyo laxad u faafay ayaa dhacay laakiin khilaafada abubakar waa iska gaabnayd khayr fara badan baa dhacay laakiin dagaallo yani nimankii murtadiinta iyo wax badan ayaa dhacay khilaafadiisuna waa iska gaabnayd laakiinna khayrka badan baa cumar binkhadaab xilligiisi bay ahayd marka waxa weeye abubakar yani nebi maxamed dabadi kii ugu mudnaa buu ahaa khilaafadiisaasina waxay ku sugnaatay naska khafiga iyo ishaaradaase nas cad oo odhanaya isaga ayaa khaliif dabaday ah ma jirin laakiin adilada aynu soo tilmaannay waxay tilmaamaysay abubakar inuu ugu mudan yahay sidee bay haddaba abubakar lagu doortay baa meesha taalla waxaa lagu doortay markii nebigu geeriyooday waxaa la isugu yimi nimanka ansaar laydhaa baa waxay isugu yahay meel ba yani ay isugu iman jireen oo ba yani dadan oo sakiifata bini saacida la odhan jiray dabeetana mid ka mid a muhaajiriintii wuxuu ku yidhi annagana amiir baa naga ahaaday idinkana amiir ba idinka ahaaday abubakar baa yidhi naxnu lumaraa wa antum alwusaraa war arrinka waa kala leenahaye qurayshi waxay leedahay umarada idinkuna wasiirada leedihiin ee cumar ama abu cubaydata bnuljarax midun beecada la gala markaasuu cumar yidhi bal nubaayicuka anta adaanu beecadiiyo ballanka kula gelayna adigaa sayidkayga adaa noogu khayr badan rasuulka ilaahay kuugu jeclaabaa tahay dabeetana gacantiisa ayuu qabtay sidiibu kula baayactamay saxaabadii oo dhammina ay kula baayactameen cid markaa khilaafadiisa kula baa yani khilaafoo diiday ma jirto nisaacna kama dhex marin asxaabta inuu kiigu fadli badan yahay waaya nebi maxamed oo nool baa xadiidka bukhaariyo muslim ay warinayaan la yidhi dadka yaad ugu jeceshay markaasuu uhi caaisha raggana yaad ugu jeceshay wuxuu uhi aabbaheed yaa ku xiga cumar buu yidhi saasuu u tiriyey marka saxaabada kii ugu jeclaa weeye kii markaa xagga socodiisa maalkiisana ugu madnada badnaa weeye marka nusuusta saxiixada baa ku soo aroortay yani mudnaantiisa ilaahay raalli ayuu uga noqday muslimiintiina markaa waa doorteen oo waa la baayactameen sidaasay ku sugnaatay amaa yani dabadii waxay u sugayeen ahlu sunna abubakar dabadii cumar ibnu alkhataab waana arrin ay isku waafaqsan yihiin dadka muslimiinta ahi khilaafadiisuna waxay ku timi ballan abubakar uu kula ballamay isaga ayaa u dardaarmay in dabadi cumar bin khadaab laga dhigo layskumana khilaafin maxaa yeelay inay abubakar iyo cumar isku xigaan waxa ku tusinaya axaadiis fara badan waxaa ka mida axaadiida aada u tiro badan oo bukhaariyo muslim ay ku soo arooreen baa waxa ku sugan jiitu ana wa abubakar wa cumar nebiga oo leh waan imi aniga iyo abubakar iyo cumar wa dakhaltu ana wa abubakar wa cumar waa soo gallay aniga abubakar iyo cumar wa kharajtu ana wa abubakar wa cumar xadiidkii riyadana dee nebigaa ugu horreeyey waadaanta abubakar baa ku xigay cumar baa ku xigay siaasa ahlu sunna marka abubakar ay ugu sugayaan cumar ay ugu sugayaan rawaafidda nimankaa la yidhaahdo ayaa ku doodaya oo le khilaafadoodu baatil iyo dulmi bay ahayd iyo xaqii oo la dhacay cidda loo dardaarmay ee mudatay waxay ahayd cali bn abi taalib saxaabaduna waa dulmiyeenoo waa boobeenoo waa dhaceen ayagu saasay qabaan ahlu sunna laakiin waxa khilaafi kama jiro abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali inuu markaa cuhmaanna yahay cumar dabadii ka mutay khilaafada cuhmaanna maxay ku timi cumar bin khadaab ayaa waxaa lagu yidhi adiguna siduu abubakarba kuu magacaabay adiguna cid magacow dabeedna wuxuu idhi haddii aan cid magacaabo dee waxaa hortu magacaabay mid iga khayr badan abubakar ba aniga magacaabay haddii aan magacowga iska daayana dee mid iga khayr badan ayaa ka tegay oo nebi maxamed si cad abubakar uma magacaabin oo abubakar ba idin madaxa ma odhanin ee nusuusta iyo horumarinta salaada mooyaane wax kale kuma hormarin laakiin wuxuu yidhi arrinta waxaan dhex dhigay lix saxaabadii rasuulka ka mida awli rasuululaahi moxamed wuu kaga dhintay isagoo raalli ka ah oo alcasharatu almubasharuuna biljanna ka mida raggii ka nool lixdaas ayaan taladii muslimiinta ku ogahay buuli lixdaasina waxay ahayn cali bn abi aalib cuhmaan ibnu cafaan zubayr ibnu alcawaam talxata bnu cubaydullah sacd ibnu abilwaqaas iyo cabdiraxmaan ibnu cawf lixdaa ayaan taladii muslimiinta u dhiibay buuli dabeetana waa tashadeen cabdiraxmaan bnu cawf dadkiibuu hataa wax soo weydiiyey saxaabadii la soo weydiiye xataa guryahooda ayaa loogu tago yaa mudan baa layidhi maanta taladii muslimiinta ayaa loo dhiiba dadkii oo dhammi cuhmaan ibnu cafaan ayay isku raaceen wuxuu yidhi waan waayey cusmaan cid lala simo sidaasuu cabdiraxmaan bnu cawf markaa baycad iyo ballankii kula galo cusmaan dadkana ay kula galeen muhaajiriin iyo ansaar sidaasay markaa ugu sugnaatay markii dabeetana cusmaan la dilay dee cid ka mudan oo halkii taagan cali bna abi aalib ma jiro cali bna abi aalib ayaa markaa isaguna markii cusmaan la dilay dee halkiisa soo taagay oo khilaafadii muslimiinta qabtay oo isagana walow yaanay markaa arrinku isuguba dubadhicin dee sidii ay khulafadaa hore isugu dubadhaceenoo dee waa kii dagaal dhacay ee yacni ay mucaawiye iyo rag badani ka hor jeesteen iyadoo waxa la ysku hayeena u ahaa horta aan soo qabano cusmaan nimankii dilay iyo maya e war horta aan talada aan meel isugu geynno markay taladu gacanteena soo wada gasho aynu markaa cusmaan iyo ciddii dishe a raadin halkaasa markaa saxaabadu ay iskaga dhaceen fitnaduna halkaas ayay dadka muslimiinta kaga bilaabatay ilaa yowmana haada inay markaa fitnadaasi ay dhacaysana yani cusmaanna sidaa loo imtixaami doonana yani nusuus ayaa ku soo aroortay aynu tilmaami doono fadligeeda haddaba ahlusunna waaljamaaca sidaasay xagga khilaafada ugu tartiibiyaan oo iskuba khilaafsanaa abubakar cumar cusmaan cali xagga fadliga lafdiisa yacni sidaasay markaa abubakar ba ugu fadli badnaa ummaddan cumar baa ku xigay cusmaan cali oo waxaa sugan xadiis saxiixa bukhaari uu warinayo inuu leeyahay kunnaa nukhayir cumar baa yidhi ibnu cumar baa yidhi zamankii nebiga yani dadka ka ugu khayr badan baan sheegi jiray abubakar baan odhan jiray ugu khayr badan cumar bn khadaab cusmaan bnu cafaan baan odhan jirnay markaa laba masale ayaa kala jira horena caqiidatulwasliyadii waynu ugu soo marnay ahlu sunnuhu cali iyo cuhmaan ayamaa fadli badan way isku khilaafeen way isku waafaqsayeen abubakar iyo cumar xagga keebaa fadli badan marka qaar cusmaan bay hormariyeenoo waa ka aamuseen qaarna waxay dhahdeen cusmaan kadib cali qolana cali bay hormarisay qolana waa ka aamuseen laakiin waxa u arkay ahlusunna uu ku sugnaaday cusmaan in la horraysiiyo laakiin mas'alada ah cusmaan iyo cali keedeebaa fadli badan masaladaa khilaafkeedu ma aha masaa-isha usuusha ah ee qofka lagu lumiyo ee qofkii yidhahda cali baa fadli badan ama cusmaan baa fadli badan xagga fadliga marka laga hadlayo qofka sidaa ku tagaa yacni qof dalaal iyo baadi ku dhacay lagu xukumiyo laakiin waxa dalaalka lagu xukmiyaa waxa weeye cidda arrinka khilaafada cali soo horraysiisa xagga fadliga cali baa fadli badan cusmaan baa fadli badnaa waa la isku qabtay oo saxaabaduba saasay isugu qabteen laakiin cidda tidhaahda khilaafada abubakarba cumarba cali baa ka lahaa ama cusmaan buu ka lahaa ama abubakar ama cumar buu ka lahaa cidda markaa baadida ku dhacday ee uu yidhi markaa adalu min ximaari ahlihi uu sheekh islaam ibnu taymiya yidhi waa taa waxay rumaysan yihiin jumhuuri ahlisunna inuu ugu khaliifada rasuulku yahay abubakar rasuulka dabadiisa uma cumar uma cusmaan uma cali waman dacana fii khilaafa axdi min hawla aima fahuwa adalu min ximaari ahlihi qofka cali cusmaan ka hormariya bacdu salaf waxay dhahen faqad azraa bilmuhaajiriina walansaar wuxuu nuqsaan ku tilmaamay ansaar iyo muhaajiriin waayo ansaar iyo muhaajiriin bay isku raacay in cusmaan la horraysiiyo dee markaa ra'yigoodii ayuu meel kaga dhacay waxaynu walaalayaal sidaa u leenahay yacni shiicadaasi maanta awood badan bay leeyihiin dawlado fara badan bay haysaan iraan bay haysaan oo ciraaq bay qaateen oo suuriya hadda ku socdaan oo dhool badan bay ku socdaan africay soo galeen yacni waana dadka dalaalka iyo baadida cadee noocaasa yacni ku soconaya wey marka inaynu ogaana arrin laga maarmaana wey nusuustana saasaynu u soo qaadanaynaa wuxuu markaa sheekhu uhi wanuhbitu lkhilaafa khilaafada waxaan u sugaynaa iyo madaxnimadii muslimiinta bacda rasuul lahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay dabadii awalan marka hore liabibakri sidiiq abubakr sidiiq baan u sugaynaa oo maxaa loogu sheegay tafdiilan lahu fadilid yani inuu ka fadli badan yahay ummadii wataqdiiman iyo horumari calaa jamiic lumma ummadda oo dhan laga horumarinayo uma intaa kadib lcumar bn khaaab radia allahu canhu ayaan u sugaynaa uma intaa kadib licuhmaan bni cafaan radia allahu canhu uma licaliy bni abi aalib cali bn abi aalib ayaan u sugaynaa sidaas ahlu sunna ay ugu sugeen cidiisa aan ahayn sheegtaana fahuwa adalu min ximaari axdihi wa kaawiliin sheekh saab ibnu taymiya وهم الخلفاء الراشدون وخلفذي يعني هنون سنيد النبي خليل كاهي هنون سنا والأئمة إمام يلكي وي المهتدون إيه هنون سنا وي النبي محمد بايري عليكم بسنتي سنة الأسير وسنة الخلفاء الراشدين يا خلفاء المهديين min bacdi tabasaku biha wacaduu calayha binawaaji gows dambeedyada ku qaniina waxyaarimahaada soo darisiin doonana iska ilaaliya bidco kasta dalaal iyo baadi weeyaan nebigu inaynu raacna ayuuna rasuulaha khulafa raashidiinka wax alla waxay jireeyeen ee rasuulullahi maxamed wixii ka yimi aan khilaafsanayn ummaddu inay raacaan iyo waajiba waayo sawaaba iyaga ayaa ka mudan qayrkood culimada qaarkood baa ku dayay ijmaaca khulafada afartii ay ku ijmaacaan inuu xujo yahay leanno khata markaa kuma kulmayaan lamana sheegin mas'ala markaas ay ku ijmaaceen oo sawaabikiina gees marayna lama sheegin wa hum ayagu alkhulafaau khulafadii weeye alraashiduuna ee hanuunsanaa wala'immatu iyo a'imadii almuhtaduuna ee hanuunsanaa weeye waana alcashara waana alcasharata tobankii aladiina kuwaasoo samaahum rasuullahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay u magacaabay wabasharahum biljannati jannadana ugu bushaareeyey calaa maa kii ayay ahaadeen shahida lahum rasuullahi sala allahu alay slm rasuulka ilahay ugu maragkacay wa qowluhu qowlkiisuna alxaqu weeye وهم أيوه طبنكاس أبو بكر وي وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وهي أجمع إلى دمان تهد مركو إنه الشيخ الشيخ واعتقادك على السنة والجماعة خلفاء راشدين كينا يمدن نقول خير بدن نقول فضل بديهين فضل قوة هي سيدة خلافة كوا هايين ayaa wuxuu inoo sheegaya cidda ku xigtaa inay yihiin lixdii kale ee tobanka loo yaqaano tobankii jannada loogu bishaareeyey markaa tobankaa nebi maxamed uu magacaabay jannadana ugu bishaareeyey sidii waxay ku sugan yihiin rasuulullaahi maxamed ugu marakacay qowlkiisuna waa xaq haddaba nebi maxamed cidda uu janno ugu bishaareeyey waa badan yihiin tobankana alcasharatu lmubasharuuna biljanna la yidhaha xadiid qura ayay ku wada sugan yihiin saynu horeba usoo tilmaamay abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan casharatu fi ljanna abubakar fi ljanna wacumar fi ljanna wacuthmaan fi ljanna wacaliyu fi ljanna wazubayr fi ljanna waطalxatu fi ljanna wacabdiraxmaan fi ljanna waabu cubayda fi ljanna wasacd ibn abdullah fi ljanna wasaciid ibnu zayd fi ljanna waa tobanu markaasaa u tiriyey fadaa'il markaas gaargaar hortuu yacni dee afartaa khulafada fadaaishoodii waynu ka soo hadalnay lixdana markaa iyaguna dee cumuum ahaan iyo fadaa'il gaarana waa leeyahay ayaguma sii kala fadli badnee way siman yihiin abu cubayda ayuu wuxuu inoogu gaar yeelay amiinu hadihi lumma amiinkii ummaddan inuu yahay xadiis bukhaari iyo muslim warinayaan ahlu najraan markay nebiga u yimaadeen bay dhaxaleen nin amiina noo soo dir wuxuu uhi waxaan idiin soo diri nin amiina markaasaa dadkoo dhami u hanqaltaageen fabacasa abaa cubaydata bnu ljaraax ayuu diray markaa fadiilo gaaray inuu leeyahay ayay tusinaysaa waxaa sugnaaday abubakar iyo cumar iyo cuhmaan inuu jannada markaa ugu bushaareeye si gaara wuxuu hi waan xadiidkaynu sheegayne saxiixayn buu ku saaray nebiga ayaan la jiray buu leeyahay abi muusa meer baanu ku jirnay meelaha madiine ka mid a nin baa yimo markaasuu albaabkii ha layga furo wuxuu uhi u fur oo jannada ugu bushaaree abubakar buu noqday wuugu bushaareyey ilahay buu dabitare ku xamdiyey nin kale ayaa haddana garaaco iga fura yidhi nebigu wuxu uhi ka furo janno ugu bushaaree waan ka furay buu uhi waa cumar saasay isu daba socdeen wixii uu nebigu yidhi baan uga horray ilahay buu ku xamdiyey nin kale ayaa haddana furi dalbo waxaan buui ufur jannana ugu bushaare balaaye inay asiibi doontana u sheeg cumaan ibnu cafaan buu noqday buui ayaa ka soo baxay arrinkii baan uga warramay ilaahay buu ku mahadiyey wuxuuna wallahu lmustacaan allahu lmustacaan ilaahay baa la kaalmaystaa buui yani waktigiisiina waa tii dee ay nimankii ku kaceen ee ay markaa xisaarka geliyeen ee ay dileen markaa markaa saxaabadu tobankani markaa saasay fadliga dheeraadka iyo qiimahaas ila iyaguma sii kala fadli badnaa lixdan dambe nimanka rawaafidda la yidhaha heer waxay gaadheen ay xataa yacni nacaan yani tirada xataa inay nacaan bay gaadhay oo iyagu cali unbay tobankaa ka ogol yihiin lafd alcashara bay naceen xataa tobanka lafdiga toban bay naceen xataa oo ay baasaystaan alcasharatu mubashiruuna biljana marka la yidhaha toban lafdiga tobankay xataa naceen waana jahli iyo xamaaqo markaa ku sugan weeye marka wuxu ui sheekhu waana alcasharata tobankii aladiina kuwaas samaahum rasul lahi sala la sl rasuulka ilaahay u magacaabay wabasharahum biljannati ugu bushareeyey calaa maakii bay ku sugan yihin shahiida lahum rasul lahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay uga magakacay wa qowluhu qowlkiisuna alxaqu xaq weeye wa hum tobankaasi abubakar weeye wa cumar weeye wa cuhmaan weeye wa caliy wa talxa ibnu cubaydillaah iyo zubayr ibnu cawaam sacad ibnu abilwaqaas سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف وابي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة أجمعين هذه لو ويدية لنيردين ما أنت هذه لو ويدية لو يبلغ العشرة المبشرون في الجنة بالشيخ هذه لو سوق أركستان لحقة مقرنية هذه لكن إلى ضبل تمنى دي وكوى يروب كمية تمبره هذا الشيخ وحلقة من إسلامه الشيخ فإنا لله وإنا إليه راجعون والله أعلم الكائن وجوه